horta waan ku faraxsanahay dalka baseel siyaasadeed baa jira waagii hore degaanada marka lala kulmo dadku waxay odhan jireen reerkeenna maxaa siinaysaa wasiir maxaa siinaysaa tartankaasaa jiri jira hadda waa isbeddesho boosaaso marka ay waxaa la yidhi diibi wool ka warran baran baan tagno waxaa la yidhi ceer daahir iyo ceergaabo ka warran qardhaan la yimidoo waxaa la yidhi sanadka baashweyna dhaafi dhahar baan tagno waxaa la yidhahda waddada sheerbi iyo halkaa isku xirta maxaa ka odhanaysaa garowa wuxuu yidhahda caasimadda maxaa ka dabacsan tahay hadda mudug inay tidhaahdo garaacad maxaa ka dabacsan tahay xaq bay u leedahay runtii aad baan ugu faraxsanahay kaftanka fiican ee halka ka dhacay wixii aan odhan lahaa gorod waa uga mahad celinaya de isagaa ii warramayo cambaynarskii hadda ka midiyo awalsama aqoon asxaab badan iyo dad fiican oo badan baa halka ka helay waxay rajo gelinaysaa rajadii hore aan qabay sii labalaabaysaa gaalkacyo sidaan marar badan u sheegay hadda reer gaalkacyood baana hantideedana waa taallaa meeshaan waxqabadkeedana lexajeclaa iga jirto dadkii wax ka soo qabtay baana puntlandna meesha ay ka gasho nin walba waa ogyahay laakiin waxaan islahaa hadalkaaga si fiican baa loo dhegaysanaya reer gaalkacyood baa tae lakin waxaa ii soo baxday wixii ni lagu xaman jiro hadda dhegtiinu afgaara keliya maqashaa marka hadalkayga si fiican umaydana maqla idinkuun baa isdhegaysta horta xaqiiq jirta weeye wixii aan ka hadlay waana ku celcelinaya waxaaba tusaale keliya inagu filan dekadda boosaaso waxaa lagu qaatay marka laga soo tago waxaa ka soo bax labaiyo labaatan milyan wax carifan oo dowladdu noo sheegtay milyan ay siisay waddada ceel daahir iyo milyan iyo bar ay siisay eeraboorka garowe waa maqnay wax kale horta maanan maqan reer gaalkacyoodku waa waxa ay la qayliyeen malaha waxba hoos loogu dhiibay wixii horta inaad sheegtaan baa fiican laila dhiibay annagu ma ogeyn annagu waxaan silaa balaafta dibaddii aadaan islahayno meelo kalea lagu dhisaye xoogaa waxay niga qaylisiyey horta waxbaa jiraan u malaynayaae laakiin intii hadday wax jiraan allah inay carfo waxba kama qabno laakiin waxaan ogahay maamulka hadda jira waxaa la yidhi nimaan kuu furi doona yuun kuu ran gaalkacyo infrastructure hadda jira marka laga tago waxaa imaan doona waddo jajaban oo silaca oo halka ku taallay baa jirta waxa wixii jirana waa laga burburiyey waxna looguma bedelin horta dibindaabyo ka weyn gobol loo geystay gobolka mudug aan u garan mahay hadday dhaqaalaha dalkan noqoto iyo populationka waddankan dhaqaalihiisa gaalkacyo boosaasu ka soo bixi jira labaduna maanta waa labada ugu ammaanka daran wixii horta dalkan dadkiisa laga qaaday inay dib ugu noqon idinkaa markhaanti ka ah aniguna nin meel dheer ka yimid maayo maamulka hadda jira iyo mid kaloo imaan doona iyo mid kastoo imaan doonana in lala xisaabtamo dhaqan cusub oo inaan barano loo baahan yahay dadku inay yeeshaan baahiyo ay difaacanayaan oo codkooda ay baahi ku bedelanayaanna oo albaxnimo iyo horumar soomaaliya in badan meelaha qaybtooda an gaarin waana ugu hambalyanaya reer puntland haddee waxay la tahay dadka aan ballanta lahaan jirina beenta sheegi jiray mar damba meelahaan boos uguma furna ninkii aan hore loo soo tijaabina meeshaan boos uguma furna nin damba soo dhuumanaya ma jirto haddiiba saa loo xisaabtamaayo marka kulley waxay la tahay waxaan qabtay waxaan qaban jirana nin dadka ku cusub ma ahi inkastoo